horumar ballaaran ayaa ka socda dekadda magaalada berbera oo ay maamulkeeda gacanta ku haysa shirkadda d b world waxaana lagu soo waramayaa in shaqada dekadda iyo maraakiibta kusoo xirataba isbedel badani uu ku yimid wariyaha v o e da xaashim sheekh cumar good oo socdaal ku tegay dekadda magaalada berbera ayaa warbixinta nooga soo diray tani waa dekadda magaalada berbera oo halbowlo u ah dhaqaalaha somalilan waxaana ka socda marsadan howlo baaxad leh oo lagu ballaadhinayo kadib heshiiskii ay hore u gaadheen somalilan iyo shirkadda d b wol ee dalka imaaraadka carabta laga leeyahay muddada howlaha adeega dekedda ay la wareegtay shirkadda d b wol waxay bilaabeen dhismaha afar boqol oo mitir oo cusub oo ah qaybta kontaynarada dekedda taas oo hadda maraysa meel gebagaba ah waxa kale oo isbeddel ay ku sameeyeen habkii hore ee dekeddu u shaqayn jirtay si ay ula jaan qaado dekedaha caalamiga ah dekeda berbera
intii heshiiska ay galeen shirkadda d b wol iyo somaliland board authority isbeddel weyn ayaa ku dhacay dekeda markii hore waxaan ahayn traditional board laakiin maanta waxaan u gudnay international board runtii waxaa kusoo kordhay afar boqol oo mitir oo container terminala loo dhisaangareeyey inuu la standard noqdo international container terminalka afartii boqol boqolkiiba sagaashan waa gebagabo wiigii hore waxaa noo yimi afar mashino waaweyn oo ah kuwa rpg-ga la yidhaahdo hadda waxaa ka soo baxay dekada weyn ee dalka ireland afartii kale oo rpg-ga ah idina insha allah ina soo gaari doono wiiga dambe guud ahaan markaad eegto dekada boqolkiiba sagaashan waa gebagabo run ahaantii waxaana ujeynanaa sanadkan lixda bilooda u horeeya inay dhammaystirmaan dhismayaashii iyaguna xafiisyada ahaa iyo geedadkii insha allah bismillahi kariim waxaa kaloo jira oon kusoo kordhinay saddex laba taag oo casri ah oo mid walba saddex kun iyo saddex boqol hoos baawara ay yihiin oo midu yahay kanaynu ku dul taaganahay iyo pilot boodka cusub oo iyaduna qaadi doonta shaqaalaha bayloodada maraakiibta soo xiraya barigii horena waxaan kaa cajinay saxiimad yar oo runtii aan ka turjumayn capacitiga ay leedahay somaliland board authority
dhismaha iyo casriyeynta dekedda waxaa barbar socda tayeynta shaqaalaha iyo kor u qaadista aqoontooda si loo helo shaqaale soomaaliyeed oo xirfad u leh qaybta howlaha shaqada ee ajaanibka looga baahdo waxaanu keenay macalimiin fara badan oo tababaro shaqaalaha si loo gaarsiiyo reer caalamiin haddii aanada shaqaalaha tababarin yacnii wax soo saarkaad ka fulaysaa intii ma jiro human resourceka ugu muhiimsan in la tababaro safetiga iyo aqoontooda oo la gudbiyo markaa runtii waxaanu soo saarnay minka sagaal taagmista oo ku filan taageerka iyo bailotboodka hadda waxaa socday ilma tababarkii bailotboodka oo aan rajeynayno inaan soo saarnay lix cusub markaa run ahaantii maanta waxaan taaganahay inaan muqaabilno maraakiibta ugu waaweyn dunida kusoo xidhaan dekada berbera haddii ilaaha yaraa bishan february waxaa noo imanaysa iyaduna darajarkii odaysay qaraarka hoose ee dekada markaa run ahaantii waxaan filaynaa standardkii caalamka inaan maanta la jaan qaadi doono waxaa kaloo muhiima bosishanka ay ku taalla dekada berber oo ah mid muhiima mantaqada qaabilnaan dambisiin shan iyo soddon kun oo marku qaabana sanadkii kuwaasaan rajeynaynaa inaanu servise badan oo kalena u qabanno waxaan rajeynaynaa inaanu qabanno transitional in halkan lagu dejiyo lidaristu ay qaadaan haddii alla yadhaa dhallinyarada fursadaha shaqo ee kusoo kordhay dekada berbere ka faa'iidaystay ayaa qaarkood yihiin kuwo kasoo qalinjabiyey jaamacadda culunta badda ee magaalada berbera
magacaygu waa cabdirxmaan xasan cali waxaan kasoo baxay jaamacadda culumta badda ee berbera berbera maaritan official academy waxaan tartan u gala shaqo ka banaanatay somaliland doctor authority qaybta dekada qaybta maariinka hadda waxaan ka shaqeeyaa cigaal taagbood waxaan injineer ka shaqeeya qaybta makiinada halkan waxaan ku qaatay training aada u badan oo culumtii aan kasoo waxaan kusoo bartay markaygii hore aan kusii kordhiyey oo job trainingii shaqada u qaabanaysaa waa noociyey magacaygu waa cabdilqaadir xasan jire waxaan ahay shaqaalaha ka shaqeeya s b a somaliland mort authority waxaan qaybta taagiga ayaan masar ka shaqeeya alxamdulilah
dhanka kale waxaa socda dhismaha waddada xidhiidhisa magaalooyinka berbera iyo hargeysa oo jidkii hore gebi ahaantiiba dib loo samaynayo waddadaasi oo culays weyn ku haysay gaadiidka xamuulka qaaday iyo kuwa dadweynaha kadib markii uu burbur weyni ku yimid waddadaasi maadaama jidkaasi la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii looguna talagalay inay maraan gaadiidka qaaday lixda tan iyo wixii ka yar haashim sheekh cumar good v o a berbera